bismillaah een, meeshaan aan joogno oo aa u jeedaan sidaa u burbursan waa isbitaalkii guud ee gobolka mudug isbitaalkan waa isbitaalka ugu weyn ee puntland waa isbitaalka ugu weyn ee gobollada dhexe waa isbitaal wuxuu ka mid yahay isbitaalka ugu dad badan soomaaliya waa isbitaal daweyn jiray een, ilaa toddobaatan iyo dhowr kun oo qof waa isbitaal ay ku dhalarto maalintii laba boqol oo qof Een, haddana burburka loo geysta ujeedaan waxaa ku dhacay ujeedaan gebigiisu wuxuu noqday ka guur wuxuu u baahan yahay dhismo cusub oo kow laga soo bilaabo wuxuu u baahan yahay dadkii een, lagu badbaadinayay oo qaarkoodna dayacmay qaarkoodna u baahan hadda in la badbaadiyo wuxuu u baahan yahay een, dhisme degdega wuxuu u baahan yahay caawin degdega Een, isbitaalkan labadii boqol ilmo oo ku dhalinaysa maalintii hadda meel ay ku dhashaan bay rabaan toddobaatan iyo dhowrku qofna lagu daweynayey waxay u baahan yihiin meel degdeg loogu daweeyo wax soo siyaada ma laha aan burburkan iyo dhaawac ahayn Een, waxaan leeyahay isbitaalkan aa ujeedaan oo muhiimadda intaa leeg hayay ciddii burburisay waa garan ka dhaan inay tahay cadownimo waxa duulaanka lagu yahay waa nafteenna waa nolosheenna waa dhaawaceenna waa ilmaheenna waxaan leeyahay muwaadin dhulkaaga difaaco isbitaalkaaga difaaco noloshaada difaaco ilmahaaga difaaco waxaan leeyahay muwaadin dadkaaga u gurmo dhulkaaga dhiso isbitaalkaaga dhiso gargaar kan dhaawaca gargaar kan agoontaana gargaar waa maalintii gurmadka lagaaga fadhiyey waa maalintii meesha saxan ah wax ku bixin lahayd waa maalintii wax lagaa sugayey wey